alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin walaa cudwaana clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kasiira qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu الnajaasa hada kani baabu bayaani axkaami الnajaasa najaasada axkaamteeda caddaynta la caddaynayo u baab yahay annajaasa luqaahan waa almustaqdar waa wixii la qurun loo arko ee laga wiswiso kaasaa luqa ahaan la yidhaahdaa najaasa istilaax ahaan culimada qaarkood waxay u sheegaan tacriif kooban mustaqdarun yamnacu sixata asalaati xaysu laa murakisa mustaqdarun yamnacu sixata asalaati xaysu laa murakhisa waa shay mustaqdara qurun nafuhu ay u arkaan oo diidaya salaada asixitaankeedii haddii qofka jidhkiisa ama maradiisa ama meesha uu ku tukanayo uu marsan yihi xaysu laa murakhisa waxaa sixada salaada uu diidayaa markaanu jirin sabab markaa rukso uu ku noqdo wax rukseeya aanu meesha orin culimada qaarna waxaydhan kullu caynin oo xaruma tanaawula cala aliطlaaq waa cayn kasta ama shay kastoo la taaban karo oo isticmaalkeeda la xaaraantimeeyey cala aliطlaaq macnaa inteeda yar iyo inteeda badan iyadoo la kala qaadin fii xaalati alikhtiyaari la xaaraantimeeyey waktiga aanay daruura jirin oo haddii ay daruura jirto dee waxyaabo najaasa baa xaaladda noocaasa xalaal noqda sida meytadii ama baktigii oo kale maca imkaani tanaawuli cayntaasi ama shaygaasoo ay suurtowdo in la isticmaalaa oo taana waxay meesha kaga saarayaan dhagaxanta iyo waxyaabaha adag qofku dee aanu cuni karin iyo quraaradi iyo kuwa lamidkaa fii xaalati اlikhtiyaari maca imkaani tanaawuli wa suhuulati tamyiizi isla markaana ay suurtowdo cayntaa ama shaygaa iyo waxyaabaha xalaashaa in la kala sooci karo o la kala saari karo qeydkaana waxay meesha kaga saarayaan dirxiga ku dhasha khudrawaadka iyo faakihada iyo waxyaabaha noocaasa oo ka haddii la is yidhaahdo dee gobkii haddaad is idhaahdo dirxiga ka gur waxaa dhacaysa markaa inaad dee dhibaataad kala kulanto marka tamyiiskii ama kala soocistii baan fududayn oo laa lixurumatiha waxaa loo xaaraantimeeyey aana ayn xurmo ay leedahay awgeed taana waxaa meesha lagaga saaraya bani aadamkii oo bani aadamkii in la cunaa waa xaaraan waxaa loo xaaraantimeeyeyna ma aha najaaso inuu yahay ee waa xurmadiisa awgeed walaa lidararihaa dhibkeeda awgeedna aan loo xaaraantimeyn suntii oo kale ee dararkeeda awgeed baa loo xaaraantimeeyey laakiin najaas maaha walaa liistiqdaariha sababta loo xaaraantimeeyey aanay ahayn inay nafuhu ka didayaan oo wax xun ay u arkayaan marka duufkii iyo xaakadii iyo manidii iyo waxyaabaha noocaasa ayaa ayay qeydkaana lagaga ixtiraasayaa oo iyagu najaas ma aha haddana dee in la cunaa waa xaaraan bay leeyihiin sababta loo xaaraantimeeyeyna waa istiqdaarka oo waxyaabihii markaa khabaa'ifkii ayay ka mid yihiin bay leeyihiin najaas bayaanay ahaane waayo mualifku raximah llahu tacaala wuxuu tirin doonaa ashyaada najaasta ah taasina waxay baraarujinaysaa ana maa cadaa hadihi اlashyaa aw ana gayra almacduudaat aahira waxyaabaha uu tiriye wixii aan ahayn inay daahir yihiin aanay najaas ahayn asalla waxa u acyaanta ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray aطahaara waayo waxaa loo abuuray limanaafici اlcibaad addoomuhu si ay ugu intifaacaan wa inamaa taxsulu aw takmulu biahaara waxaa intifaacaasi uu xaasilayaa ama uu dhammaystirmayaa marka dee ashyaadu ay tahaaro yihiin huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica buuhi ilaahi subxana wa tacaala ilaahay waxaa dhulka yaalla o dhan dadka wuxuu ugu mano sheegtay inuu u abuuray taasina waxay tusinaysaa inay xalaal u yihiin daahirna yihiin wixii daliiluu xaaraantimeeyey ama najaaso uu ku tilmaamay mooyaane hiya buu ihi najaasadii kullu muskirin mid kastoo wax sirkhaamiyo weeyi oo maaicin oo dareero ah macnaa qoyan markaa markuu leeyahy kullu muskirin wuxuu uga jeeda saalix liliskaar wax kasta oo ay suurtoodo inuu wax sirkhaamiyo markaa waxaa soo gelaysaa alqatratu min almuskir dhibicda ka mida waxyaabaha wax sirkhaamiya halkana muskirka wuxuu uga jeedaa kula maa yuqadi alcaqla wax kastoo caqliga daboola ama ha noqdo khamriga ama ha noqdo wax kaloo qofka caqligiisa daboolaya haddaanu sidaa uga jeedine uu uga jeedo waxa weeyaan khamriga oo haddee wixii laga sameeyey nabiidka laga sameeyey umuu baahdeen qaydkaa maaicin qaydkaa maaicin wuxuu meesha kaga saarayaa wixii markaa ay dhacdo inuu caqliga daboolo oo haddana aan maayic ahayna jaamida sida xashiishadii oo kale waa xaaraan iyadu laakiin najaas ma aha oo iyadu maayic maaha qaydkaasay ku baxaysa marka waxaa weliba sii fiicneyd inuu yidhaahdo kullu muskirin maayici lasli oo asalkiisa hore uu yahay dareere ama mid qoyan si uu usoo galo khamrigii la qallajiyey ee la fadhiisiiyey meeshana ay uga baxdo xashiishad la dhalaaliyo oo tusaale ahaan la milay khamrigu xataa hadduu noqdo shay jaamid oo adag oo dhagaxa dee asalkiisaa maayaca xashiishaduna haddii ay noqoto shay dareero ah oo tusaale ahaan la milo dee asalkeeda ayaa jaamida mid walibana asalkiisa ayuu raacayaa oo ku xukum qaadanaya waayahay khamriga najaasadiisa waxay u daliishadeen in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku magacaabay rijs inama alkhamru walmaysir waalansaabu walaslaamu rijsun min camali shaytaan rijsigaas ayay ku fasireen bimacnaa najas qaarkoodna ijmaac baabay soo raraano waxay idhaahdaan waa la ysku waafaqsanyay khamriga najaasanimadiisa laakiin ijmaac ma jiro ugu yaraan intaynu ognahay rabiic oo ah sheekhu malik iyo daawuud addaahiriba way khilaafeen iyo culimo badan oo ka dambeysayba waxay yidhahdeen khamrigu haddii shay daahira laga sameeyey najaas maaha bay yidhaahdeen aayadda qur-aankaana looma daliishan kara masaladan oo aada u tusin mayso alimaamu nawowi laftiisu wuxuu yidhaahdaa laa yadharu min alaayati dilaalat daahira aayadda tusin cadi kama muuqato ama xoog badan oo ay tusinayso khamrigu inuu najaas yahay lianna arijsa cinda ahli lugati alqadir walaa yalzamu min dalika annajaasa waayo arijsu cinda ahli luga culimada luqadu waxay u yaqaaniin wax kastoo mustaqdara ama najaas ha noqdo ama najaas yaanu noqonin sidaas oo kale amarka la ys amray in laga fogaadee fajtanibuuhu iyadoo najaaso tusin mayso oo dee wixii xaaraana najaas bayaanu ahaana in laga fogaado ayaa waajiba waxyaabaha xoojinaya arijsu halkan inaan looga jeedin bimacna najas waxaa ka mid a qeydka la daba dhigay oo ah min camali shayطaan rijsun min camali shayطaan marka waa rijsun camaliyun laa rijsun cayniyun xagga camalka iyo wixii ka dhalanaya ayuu qurun ka yahay khamrigu laakiin maaha inay cayntiisa iyo laftiisu ay najaas tahay waxaa kaloo taa sii xoojinaya ashyaadan lala xidhiidhiyee wasfigaana la wada daba dhigay waxaa la isku waafaqsayay inaan najaas ahayn inama alkhamru walmaysir waalansaabu waalaslaam marka rijsiga kuwaa lagu sifeeyey ayuunbaa khamrigana lagu sifeeyey waxyaabaha tusinaya khamrigu haddii shay daahira laga sameeyo inaanu najaas ahayn waxaa ka mid a xadiidka anas ee saxiixeynka ku jira markii khamriga la xaaraantimeeyey saxaabadu inay qubeen khamrigaa haysteen oo waddooyinka madiina uu qulqulay haddii markaa uu najaas yahayna waddooyinka kumay shubeen waddooyinka najaaso in lagu daadiyaa ma banaana hadday iyagu ku khaldameena nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kama aamuseen bal waxaa dhacday sida abu daawuud uu wariyey ini nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa meel uu nebiguba fadhiyey khamri inuu ku daadiyey marka hore uu ku yidhi khamrigan agoon baa markaa dhaxashay ee khalma ka dhignaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi maya khal lagama dhigi karo fa ahraaqahu fii xadrati nabiyi calayhi salaatu wasalaam iyadoo nebigu meesha uu fadhiyay ayuu daadiyey waxaa kaloo taa xoojinaysa ana alasla fi lacyaani ahaara saynu sheegnay ashyaada waxaa asal u ah daahirnimo ilaa la helayo daliil najaasadooda tusiya lamana hayo daliil ku cad najaasanimada khamriga waxay markaa cillada najaasowgiisa ay ka dhigeen inuu khamiiray oo uu keenayo in lagu sirqaamo walihaada saynu arki doonno waxay odhan doonaan haddii uu iskii khal u noqdo iyadoo aan la sancayn oo waxba aan lagu farsamayn daahir buu noqonayaa bay idhahdaan marka taasi arrintaasi waxay cillo u noqon kartaa iyo sabab xaaraantimeyntiisa laakiin in lagu xukumo inuu najaas yahay tahay sabab uma noqon karto wa kalbun wahiya najaasadii kalbun ay weeyi oo aygiina waa najaas oo nabigu calayhi salaatu wasalaam weelka uu dhabaqsado waa ka tilmaamay in toddoba jeer in la maydho oo marciida ay la socotay inuu ku daahir garoobayo wطhuuru inaaءi axadikum ida walaga fihi اlkalb an yaqsilahu sabca maraat saasuu yihi nabigu alayhi الsalaatu wasalaam riwaayadda muslime tilmaamaysa in la daadiyo wixii weelka ku hadhay ida walaga اlkalb fi inaaءi axadikum falyuriqhu taana waa daliishadaa laakin riwaayadaasi waa riwaayaة shaada oo daciifa asalkuna waa cadamu tacabud oo lama odhan karo waxaa loo maydhay dhareerkiisa sidaa adag weliba loo waajibay in loo maydho waa arrin laysku addoonsadeen oo asalku waa axkaamtu inay mucallala tahay oo aanay markaa mid laysku addoonsaday oo qura aanay ahayn wa khinziirun weeyaan najaasadii waa doofaar oo doofaarka maxaa u daliila najaasanimadiisa waxay leeyiin aswa xaala min alkalb aygana waa kasii xun yahay waayo dee ayga waaba lagu intifaaci karaa oo beertii iyo xoolihii iyo ugaadhsigii waxyaabahaasa loo isticmaali karaa loo dhaqan karaa laakiin doofaarka isaga lamaba ibaaxayn oo lama xalaaleyn in sinaba waxa weeyaan loogu intifaaco ayib waxaa kaloo ay yidhaahdeen liannahu manduubun ilaa qatlihi min gayri darar isagoo wax dhiba aan lahayn ayaa haddana dadka loogu yeedhay inay dilaan oo xadiidkii nebi ciise annahu yaqtulu lkhinziir bay u daliishanayaan ila shareecada nebi ciise oo ku shaqeynaya waa shareecada nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam waayo arrinta noocani ma aha daliil xoog badan doofaarku waa joogay waktigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebi maxamedna najaaso kuma sheegin xayawaanaadka kale la xaaraantimeeyey ayuunbuu ka mid ahaa arrintan ay leeyihiin yaxrumu alintifaacu bihina in lagu intifaaco ayaa xaaraana walihaada aygii baa loo qiyaas qaadanaya taa waxyaabaha lagu bushinaya waxaa kamid a xasharaadka lagu bushinaya xasharaadka waxyaabaha yara cayayaanka yaryar oo dee lama odhan karo waa najaas maadaama aan aan lagu intifaac ahayn waxay se taa kaga jawaabayan leyin iyadu laa taqbal intifaaco wax nafciyo ay leedahay baan jirin bay odhanayaan almuhim alimaamu nawowi raximah llahu tacaala sharxulmuhadabka wuxuu ku yihi daliilu najaasatihi daciif waxaa loo daliisa daliishaday najaasanimadiisu waa daciif weeyi madhabkana muqtadihiisu wuxuu yihi macnaa laasimkiisu inuu daahir yahay maaha madhabka ah inuu daahir yahay muqtada almadhab se yeygii oo kale oo maxay ku kala duwan yihin doofaarka iyo yeygu rijsiga markaa lagu sheegayna dee macnihiisa hore ayaynu usoo tilmaanay oo kelmad najaasanimo ku cad ma aha kelmaddaasi waayo wa farcuhumaa buu ihi ayga iyo doofaarka faracooda ee farcu kullin minhuma mid kastoo labadooda ka mida faraciisa maca alaakhar ka kale ay iska dhalaan oo ay iyo doofaarba iska dhalay aw maca gayri min alxayawaanaati aahira ama xayawaan kaloo daahiraba ay iska dhalaan haddii ri iyo ay xayawaan iska dhalaan xayawaankaasi xukunka ayga ayuu qaadanaya lianna alwalada yatbacu akhasa abaweyhi fi najaasa xagga xaaraantinimada iyo najaasada waxa weeyaan waladku ama kala dhalay wuxuu raacaa labadiisa waalid labada dhalay ka liita ayuu raacaya haddii midkood uu xalaala midna uu xaaraan yahay kaa xaaraanta baa la raacinaya hadduu mid najaas yahay midna daahir yahay kaa najaastaa baa la raacinaya qaacidada shareecada qawaaciddeeda kamida odhanaysa awgeed dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix adilana waa leedahay qaacidadaas waayo de wuxuu isugu jiraa mafsado iyo maslaxa ayuu isugu jiraa labadiina halkan lama kala saari karo lamana odhan karo maslaxada ka badan mafsadada oo ama mafsadadiibaa badan ama labadii waa isleegyihiin ama waa majhuulo labada ta badan ayaan la garanahayn waxyaabo kaley sheegaanoo waxay idhaahdaan waladku labadiisa waalidka wanaagsan buu ayuu raacaa xagga diinta iyo iijaabu lbedel wixii bedelka ah yacnaa magtii oo kale iyo xagga jizyada iyo aabbuhu raacaa xagga nasabka hooyadu raaca xagga addoonnimada iyo waxa weeyaan xornimada waayo wamaytatu hayri laadamiyi weeyaan najaasadii aadami wixii aan ka ahayn baktigii macnaa meydkii iyo wasamaki ay wagayri samaki wa maytatu hayri samaki kalluun ama xayawaanaadka badda wixii aan ahayn maytadood waljaraadi ay wa maytatu hayri ljaraadi ayax wixii aan ahayn baktigii marka maytadu waa maa zaalat xayaatu bigayri dakaatin sharciya waa wixii noloshiisi ay meesha ka baxday gowrac sharci ah iyadoo aanu ku dhicin marka waxaa soo gelaya maa maata xadfa anfihi wixii gowrac la-aan dhintayba wamaa laa yu'kalu idaa dubix iyo waxa aan hilibkooduba xalaashahayn haddii la gowraco waa bakti haddii dameer hadda la gowraco ama haddii libaax la gowraco wamaa yu'kalu ida ikhtalla fiihi shardu min shuruudi tadkiya iyo waxa la gowraco haddii la waayo shardi ka mida shuruuddii gowracu uu ku noqonayay mid wax xalaaleeya marka baktigiina wuxuu yihi waa isaguna waa najaas waayo waa la xaaraantimeeyey isagoon xurmana lahayn darar iyo dhibaatana aan lahayn taasi markaa waxay tusinaysaa inuu yahay shay najaasa ta kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka haraggii baktiga maruu ka hadlaya yidhi idaa dubiqa alyaabu faqad tahur markaa intaan la magdin inuu najaas ahaa haragu ayay taasi daliil u tahy waayo waxaa laga soo reebayaa bani aadamkii ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo hadduu nool yahay iyo haddii uu dhintaba isagu najaas ma aha ilahay baa hi walaqad karamnaa bani aadama bani aadam waa maamuusnay buuhi ilaahay subxana wa tacaala marka in la idhahdo waxaa ilaahay uhi waanu maamuusnay waa najaas dee waa mid aayadda ka hor imanaysa oo waxaa ka dhalanaysa maamuuska an laa yuxkam binajaasati inaan la xukumin yacnaa najaasanimadiisa waayo haddii la idhaha gaalka maamuuska uu leeyahay waa maxay waxa le waa min xaysu daatihi oo marka xagga daatadiisa iyo lafahaantiisa la eego ilay kufrigu waa wasfi caarido weeye oo qofku uu ku sifoobi karo isla markaa uu kana bixi karo laakiin inuu bani aadam yahay oo daatatuhu daatu aadamiyin ay tahay ayuu ikraam iyo maamuus uu ku leeyahay nacam walihaada buu dee ka xuquuq duwan yahay gaalba ha noqdee xayawaanaadkii kale uu ka xuquuq duwan yahay waayo wuxuu yidhi aayadda qur-aanka ee tidhi inama almushrikuuna najas najaasada waxaa loo jeeda najaasatu ictiqaadihim baa loo jeeda aw ijtinaabihim ka najas ama waxaa loo jeedaa ka fogaada sidaa sidaad uga fogaataan shayga najaasta ah gaalku inaanu najaas ahayn waxaa tusinaya daatadiisu inaan najaas ahayn muslimka waxaa loo xalaalayay inuu guursado gabadhii kitaabiyadda ahayd nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam mushrikiin buu masaajidkiisa ku xidhay sida thumaama oo kale sida bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey haddii gaalka cayntiisu ay najaas tahay nebigu masaajida kuma xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadiyadooda iyo waxa ay taataabteenna waa aqbali jiray inuu iska maydhi jirayna waxa weeyaan lama sheegin qadiyadda weelku iyadu xukum gooniya bay leedo sabab kale iyada loo yidhi waxa weeyaan iska maydha waayo waxaa kaloo laga soo reebay kalluunkii iyo ayaxii oo labadaa dee nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi uxillu lanaa maytataan laba bakti oo xalaala weeye mar hadday xalaal yihiinna waa daahir waayo najaaso xalaal ma noqoto wadamun weeye najaasadii waa dhiig addamna waxaa looga jeedaa damu lmasfuux dhiiggii qulqulayey oo beerki iyo beeryaradii kuma jiraan wakadalika alcalaqatu walmisku calaqada waxaa looga jeedaa ilmihii isagoo xinjira gabadha kasoo dhacay la odhan maayo waa najaas waayo waa aslu aadamiyin qof bani aadama asalkii weeyi marka isagu mula xukum noqonaya miskigiina isaguna najaas ma aha oo asalkiisu dee waa dhiig garanuugta baasha la idhaahdo markaa ka go-a markaa isaguna najaas ma aha dhiigga nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu amray in la iska maydho maradiina laga maydho taas ayaa u daliila waxa weeyaan najaasanimadiisa wa qeybxun weeyaan najaasadii waa malax waayo maalla waa la idhaahdaa malaxna waa la idhaahdaa sadiidku isagu waa ka yaro duwan yahay oo waa wax biyo biyo ayaa ku jira weli dhiignimadii baa kasii dhex muuqata laakiin markay malax sooca noqoto ayaa qeyx la idhaahdaa lakiin xaggii xukumka waa isku midu marka isaguna waa dami mustaxiila damu mustaxiil waa dhiig isbedelay uun marka dee xukumkii dhiigga ayuu yeelanaya waqay-un weeye najaasadii waa matagii waayo waxay leeyihin de waa min alfudalaati almustaxiila waa cunto qofka calooshiisa gashay dabeetana isbedeshay marka kaadidii iyo saxaradii ayuu la xukum noqonayaa bay leeyihin warawthun najaasadii saala weeyi marka rawthka halkan ugama jeedo tii xayawaanka oo qura xataa tii bani aadamka ayaa soo gelaysa hata bani aadamka najaasanimadeeda iyada waa la isku waafaqsan yahay xayawaanku haddii uu yahay ma'kuulu laxmi dilibkiisa la cuno madhabku wuxuu yahay in saaladiisa iyo kaadidiisuba ay najaas yihiin laakiin sida saxdii waxay tahay kaadidiisa iyo saaladiisu inay najaas tahay adilada ayaa tusisay sheikhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawa dhowr iyo toban daliil buu masaladaa u sheegay adiladaa kuwa u muuqashada badan waxaa ka mid a in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiye an nusalli fii maraabid alghanam ku tukanaa xerada adhiga qaala salluu fii maraabid alghanam nebigu calayhi salatu wasalaam ku tukada buu dee kaadida iyo saaladiina kama badha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dawaafay neef geela isagoo saaran haddii markaa kaadidiisu iyo saaladiisu ay najaas tahay la caqli ma laha masaajidka uu kaga dhowre nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidka ma geliyeen adilada waxaa ka mida inaanu jirin daliil cad oo tusinaya najaasanimada rawthka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xadiidkii cabdillahi bni mascuud markuu labada dhagax iyo rawthada u keenay fa alqa rawthata wa qaala inahu rijsun isna ma cadda saalo dameer inuu ahaa waa dhici karta saalo xoola xataa hadduu ah kelimatu rijs najaasanimo waxa weeyaan mar walba tusin mayso sheega mustaqdarka rijs waa la yidhaahdaa fi luqati alcarab saynu sheegnay xadiidkii ama axaduma fakana laa yastatiru min min albowl isna waa daliishadaan laakiin riwaayadda qayday ayaa daliishigaa radinaysa o dhan sakana laa yastatiru min bowlih xataa haddii la yidhaahdo min albowl riwaayad kale xataa haddaana jiri lahayn asha ku jirtaa waa al alcahdiya waayo qofku kaadida la odhan karo wuu iska ilaashaa iyo iskama ilaasho sida macuudka loo bartay qofka kaadidiisa wey marka xataa haddaanay riwaayaddaas jiri lahayn oo ashu alcumuum faa'ideynaysa maaha oo ashu waa cahdiya hadday cumuum faa'ideynayso qeydkaasi waxaa muuqata usuuliyan marka looego wax badan bay nooma tareen waayo waxaa la odhan lahaa waa afraaddii caamka mid ka mid oo la sheego xukumkii caamka xukum waafaqsan loo sheegay taasina sida qawaacidda usuulka caanka ku ah takhsiis ma faahaysaa la odhana laakiin ashaaba cahdiyaa iska dheh wa bawlun baa najaasa bowl aadamiy xayawaankii aan hilibkiisa aan la cunayn xaaraanta u ahaa isagu bani aadamka ayuu la mid yahay oo kaadidiisa iyo saaladiisu waa najaasa wamadiyun ama wamadiyun labadaba waa la odhan karaa najaasadii waa madi waa biyo asfarah hurdi ah huruud yaro xiga oo jilicsan oo shahwadda qofku markay kacdo waxa weeyaan yimaada waa kii nebigu amray cali bin abi aalib inuu ka istinjoodo liyatawada walyasil dakarahu yaksil dakarahu wayatawada wawadiyun najaasadii wadi weeye waa la isku waafaqsan yahay najaasanimadeeda waa biyo cad oo qaro weyn oo culus shay culus marka la qaado yimaada ama kaadida dabadeed ayay yimaadaan wakadaa saasoo kale waxaaday maniyu hayri laadamiy bani aadam wixii aan ahayn manidii fil asaxi qowlka asaxa marka la qabto ama marka la qabto waxa weeyaan wejiga alasaxu ah waayo waxay leeyihiin bani aadam manidi inaanay najaas ahayn adilaa tusisay oo xadiidu lxaki baa ka mid a caaisha radiallahu anha inay tilmaamtay inay marada rasuulka alayh isalatu salaam ay ka xoqi jirtay iyadoo qallalan caaishana madhabkeedu wuxuu ahaa inaanay najaas ahayn laakiin ciddii aan bani aadam ahayn manidiisu waa shay gudaha ka yimi oo dhalan rogmay oo asalkiisu dee waxa uu ahaa wax kale laakiin istixaala ku dhacdo wuu dhalan rogmay markaa kaadidii iyo saxaradii iyo kuwaas ayuunbuu la xukum noqonayaa bay yidhahdeen waayo fil asaxidaas waxaa sidaa u dhigay raafici laakina wuu ka daba tago wuxu uhi qultu waxaan idhi alasaxu sida saxiixnimada badan waxa weeye طahaaratu maniyi hayri اlkalbi wاlkhinziiri yani alasaxu fi lmadhab buu ujeeda waa doofaar iyo ay wixii aan ahayn manidoodu inay daahirtay wa farci axadihimaa ay wa maniyu gayri farci axadihima iyo labadooda midkood wixii ka farcama manidiisa wixii aan ahayn marka wuxuu leey xayawaanaadkii oo dhan kuwa hilibkooda la cuno iyo kuwa aan la cunin dhammaan manidooda waa daahir waxaa laga soo reebayaa uun doofaarkii iyo iyo aygii iyo labadooda wixii ka farcama oo iyaga dee cayntoodii baa najaasaa marka wixii ka yimaadaana najaas buu noqonaya laakiin xayawaanaadka kale xataa kuwa hilibkoodu xaaraanta yahay cayntoodu ama laf ahaantoodu najaas ma aha marka mar haddaanay cayntoodu najaas ahayn dee wixii ay ka soo jeedeene ay ka farcameen ee asalka u ahaa isaguna dee najaas noqon maayo marka manidii bani aadamka ayuunbuu la mid wallahu aclam buu uhi nawi raximah llahu tacaala waayo qolooyinka yidhi xataa manida bani aadamka ayaa najaasa waxyaabaha ay ku cileeyeen waxaa ka mid a waxay idhahdeen dee meeshii kaadidu ka soo baxaya laakiin taasi waa hayru muxaqaq inuu mariga kaadida ka soo baxo mid lahuba maaha bal laba marin baabay kala leeyihin haddii la yidhaahdo dee ay way kulmayaan kollay oo isku afaafuun bay marka dambe isugu imanayaan waxay leeyiin dee kulankoodu waa waa baatini gudaha isugu yimaadeen walmulaaqaatu baatina laa tuahir kulanka labada shay gudaha ay ku kulmaana raad ma laha ile saxarada iyo kaadida iyo waxyaabahani xukumka najaasada waxay qaadana markay soo baxaan inta ay gudaha ku jiraan maya ila haddii kale qofna salaadi kama ansaxdeenoo qof najaaso xambaarsan ayuu qof waliba waxa weyaan ahaan lahaa waay wuxuu yidhi walabanu ma waayahay hiya najaasadu o hiya najaasadu labanu ma shay caanihii weeye shaygaasoo laa yuukalu aan la cunin macnaa aan xalaal ahayn hayr alaadamiyi shaygaasi oo bani aadam aan ahayn macnaa caanaha xayawaanaadka hilibkooda la cunaa iyagu waa daahir bilitifaaq iyaga halkaa inoo dhig caanihii bani aadamku iyaguna waa daahir gaar ahaan dumarkii ragga iyo kuwa yaryar yacnaa nooc khilaafa baa ku jira laakiin sida saxdaa iyaga laftooda caanooda waa daahir haddii nin caana laga liso caana ka yimaadaan ama waxa weeyaan ilmo yariba caana u yeesho waayo xayawaanaadka aan hilibkiisa la cunin bimacnaa hilibkiisu uu xaaraanta yahay caanihiisu waa najaas buuli waayo dee waa fadla caanuhu aslaan wax kale ahay istixaalayo dhalan rogan ayaa ku dhacay haddii la idhaahdo dee maniduba soota sidaas waxa le dee caanuhu aslu xayawaanin daahirin maaha manidu waxay najaasanimo kaga baaqsatay xayawaan daahira bay asal u tahay laakiin caanuhu waa fadlo waa shay waxa weeyaan kaadidii iyo saxaradii sidii dee ay u dhalan rogmeen u dhalan rogmay marka xayawaan daahiran asal aanu ahayn waayo marka caanihii dameeraha iyobaa soo gelaya haddii dee libaac caana laga lisa iyo shabeeliyo wاljuزء waaye najaasadu aljuزء qeybtii weeye juزkii almunfasilu ee ahaa mid go-ay wاljuزء buu yihi waa mustanaf halka hore kuma cadfan wاljuزء juزkii ama qeybtii almunfasilu ee go-ay min alxayi ka go-ay xayawaankii noolaa ka maytatihi weeye waa baktigiisoo kale طahaaratan wa najaasatan xagga dahaarada iyo xagga najaasada oo xayawaankii oo nool haddii ay wax ka go-aan waxaa ka go-ay xayawaankii ayuunbuu la xukumiyay xagga dahaarada iyo najaasada hadduu xayawaanku daahir yahayna waxaa ka go-ay waa maxay haddii xayawaanka waa ka maytatiha maytadiisu hadday daahir tahay waxaa ka go-ayna waa daahir tusaalahaan dee kalluunkii wixii ka go-ay wixii ka go-ay jaraadkii ayixii wixii bani aadam ka go-ay daahir buu noqonay waayo dee baktigiisa ama meydkiisa ayaaba daahira haddii baktigiisu uu najaas yahay waxaa ka go-ayna waa najaas wey tusaale ahaan neef adhiya lax baa barhida laga goosta ama awr baa kuruska laga goosta waxaynu eegaynaa laxda baktigeeda iyo awrka baktigiisu najaasba mise waa daahir waa najaas waxaa ka go-ayna waa saas oo kale qof bani aadam ay gacani ka goday ama lug baa ka gooday bani aadamku hadduu dhinto ma najaas baa mise waa daahir waa daahir waxaa ka go-ay isagoo noolla waa sidaasoo kale waaye maa qutica min xayin fa huwa maytun buuhi nabigu alayh isalatu salaam xadiidka abu daawuud wariy wixii wax nool laga jaraa waa meyt yaani waa wax dhintay markaa dee meytadiisa xukunkiisii ayuunbuu qaadanaya waxbuu ka soo reebo wuxuu yidhi ilaa shacra alma'kuuli ka hilibkiisa la cuno dhogortiisa mooyaane fa daahirun shacarkaas ama dhogortaasi iyadu waa daahir weeye yacnaa bilijmaac oo xayawaankii hilibkiisu xalaasha ahaa isagoo nool haddii dhogortii laga gurto dhogortiisas waa daahir ilahay wuhi wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaari ahaathan wa mataacan ilaa xiin ilaahay baa tilmaamay dhogorta nooceedii kala duwanaa dhogorta xoolaha in waxa weeyaan dee laga samaysto alaabooyin in laga samaysto iyo wax dadku ay ku intifaacaan ayib ta kale marka horeba dhogorta nafi kuma jirin meytana waxaa la odhan karaa wixii nafi ay ku jirtee nafta ay ka baxday dhogortana marka horeba nafi kuma aanay jirin walaysat ilcalaqatu buu yidhi xinjirtii ma aha wlmudqatu iyo wasladii iyo warutuubat lfarji farjiga qoyaankiisii binajasin mid najaasa maaha fi lasaxi qowlka asaxa marka la qabto marka calaqada wuxuu uga jeedaa dee ilmihii soo dhacay isaga oo xinjir u noqday dowrkii maninimo waa ka guuray oo xinjir ayuu noqday marka alcalaqa waa waxa weeyaan waa damun haliid oo istixaala can ilmaniy waa dhiig markaa adagoo mani ka soo guuray waxaana calaqo loogu magacaabay liculuuqi bikulli maa laamasa wixii taabtaba dee waa ku dhegaya uu qabsanaya mudqaduna waa qiطcatu laxmin biqadri maa yumdaq istaxaalat can ilcalaqa waa gobol yar oo hiliba oo leeg inta la calaalin karo ee qof afka uu gelin karo oo calaqo ka timi xinjir ka timi asal ahaan xinjir ayay ahayd rutuubat lfarjina waa maaun abyad mutaradidun bayna almadiyi waalcaraq waa biyo cad oo u dhaxeeya madida iyo dhididka xaggee buu ka yimaadaa yakhruju min baطini اlfarji aladi laa yajibu gasluhu waxaanu ka yimaadaa farjiga gudihiisa shishe ee marka la istinjoonayo maydhistiisu aanay waajibka ahayn oo wixii markaa iyagu ka yimaada ama ka dhasha intan maydhisteedu ay waajibka tahay marka la istinjoonayo isaga khilaaf kuma jiro aahir isagu qaطcan iska dhididunbu isagu iska noqonaya mar haddaanu dee kaadi iyo waxyaabihii madi iyo waxyaabihii najaasta mar haddaanu ahayn dhidid buu iska noqonaya laakiin kani gudaha shishe ayuu ka imanaya waayo wixii markaa farjiga meel ka shishaysa ka yimaadaana oo isaga dhaafsiisan isaguna wuxuu noqonayaa najaas buu noqonayaa qaطcan waayo marka saddexaasi najaas maaha bu waayo dee calaaqada iyo mudqadu waa aslu aadamiya sidii manida oo kale marka manidii bay la xukum noqonayaan asalka horebana mani bay ka yimaadeen rutuubatu alfarjina waxay najaas u noqon weyda waa qiyaasan cala alcaraq dhididkii ayaa looga qiyaas qaadanaya ta kale haddii la yidhaahdo meel najaasa bay ka dhalatay rutuubadaasi hada hayru mutayaqan waxaan la hubintaasi asalkuna waa tahaarada marka alasaxu waxaa muqaabil u ah in ay najaas yihiin saddexduba calaqadii la yidhaahdo waa dhiig ka soo baxay raximka oo xaydkii buu la mid yihi mudqadiina la yidhaahdo waa maytat laadamiya oo kale markaa qowlka odhanaya waa najaas ay iyadana ku najaasoobaysa rutuubadiina in la idhahdo maxal najisabay ayay ka soo baxdayoo dee meeshaas ayuu meella xukum noqonaysaa waayo maxaa faa'iide ka dhalanaya rutuubatu alfarj najaasadeeda najaasa la-aanteeda dee waxaa ka dhalanaya haddii jimaacu dhacoo kale iska maydhisteedima waajibba mise waajib maaha waxyaaba markaa tahaarada loo deliishanayana waxaa ka mid ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu galmo sameeyo ila kolle ikhtilaad baa dhacayo rutuubat lfarji iyo manidii waa isku darsanayaan inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu marada maydhi jirin mararka qaarkood iyadoo qalalanu laga jejebin jiray walaa yahuru halkan intaasuu ku dhameeyey najaasaadkii halkan waxa uu ka gudagelayaa axkaamtii daahirinta shaygii waxa weeyaan najaasta ahaa shay cayntiisa ama laftiisu najaastahay ma daahirgarooba waa masalo waayo hadduu daahirgaroobana waa kee masaladaas waalan ka galo wuxuu yidhi walaa yahuru daahirgaroobi maayo najisulcayni cayntiisa ama laftiisu miday najaas tahay haddii saxaaro laysraa mayra dee saxaara ma daahir garoobayso iyada lafteedi waa saxaaro daahira dee ma jirayso ama kaadidii marka maydhis horta iyada kuma daahir garoobayso dee iyadiibaa weli joogta maydhista waxaa loo loo jideeyey cayn marka hore daahir ahayd wixii najaas kusoo darriyey in lagaga suuriyo dee cayntanina iyadaaba najaasada lakiin iyaga waxay ku dareen istixaalada oo istixaaladu cinda shaaficiya mutahiraadka ka mid maaha xataa haddii ay dhalan roganto oo saxaradii ay noqoto waxa weeyaan boodh ama dambas ay noqoto istixaalada waxama daahirisa bay leeyihin oo shaygii hadduu dhalan rogmo dee cayntiisi waa baaqiya sifaadkiisun baa isbedelay saxaradii meesha waa meeshii qofku ku saxarooday waa iska taallaa ciiddaasay la falgashay markaa sifaadkii ayuunbaa istixaalada ama dhalan rugunku meesha uu ka saareen caynteedi waa taalaabay leeyihin sidaas saxdana wallahu aclam istixaaladu mutahiraadka ayay kamid tahay haddii shaygu uu dhalan rugmo shay kale waxa weeyaan uu noqdo xukumkiina waa isbedelaya marka waxbuu ka soo reebayo waxyaaba cayntooda ay najaas tahay baa jira oo haddana daahir garooba ilaa khamrun buu ihi khamri mooyaane khamradaasi oo takhallalat ay saarat khallan yacnaa khal noqotay khamrigaasi oo khal noqday macanaa iskii khal u noqday isagu inuu daahir garoobayo maxalu ijmaac macanaa khamriga waxaa ka baxay wasfigii ama sifadii iskaarka wax sirqaaminta daahir buu noqonaya waayo marka horeba dee wax kaloo najaas u noqday ma jirin ilaa inuu muskir inuu muskir yahay mooyaane marka muskirnimadii haddii meesha ay ka baxday dee najaasadii ay sababta u ahayd ama cillada u ahayd iyaduna way raacaysaa wakadaa saasoo kale waxaa buuhi in nuqilat haddii la raro khamradii min shamsin qorax laga raro oo ilaa dillin hadh loo raro wa cagsuhuna waa sidaasoo kale oo hadh baa laga raray qorax baa la geeyey macanaa inay khal noqoto taas ayaa ficilka noocaas ee qofku uu sameeyey ayaa sabab ugu noqday fil asaxi qowlka asaxa ama wejiga asaxa marka la qabto marka cillada cillada haddii khamrigii khal laga dhigo cillada uu u najaasoobayo ayaa maxalu khilaaf qaar waxay leeyihin qofku khamrigii haddii uu sugi waayo intuu khal noqonayo oo isagu uu sabab ugu noqdo inuu khal noqdo ficil isaguu sameeye khal uu ku noqdo istacjala shaya qabla awaanihi fa yucaaqabu bixirmaani shaygii oo waktigiisii u xalaaloobay aan la gaadhin buu degdegsadayo waxaa lagu ciqaabaya shayga in laga xirmaaniyo marka qoladaasi maxay leeyihin qoladaasi waxay leeyihin haddii khamrigii uu ka raro hadh oo qorax uu geey ama qorax buu ka qaado hadh buu geeyey taasaa sabab ugu noqotay inuu khal noqdo khalaas ma ma daahir garoobaya bay leeyihin cillada labaad ee u sheegaana waxa weeye in la idhaahdo sababta khamrigii khal laga dhigay aan u daahir garoobayn waxa weeye shaygii lagu riday ama basal baa lagu riday ama milix ama khubsun xaar bay idhahdaan khubus kulul baa lagu riday taasaa khal ka dhigtay sababtu markaa aan u daahir garoobayn waxa weeye shaygii lagu riday dee shay najaasa baa lagu riday khamri buu ahaa marka hore markaa milixdii way najaasowday basashii lagu riday way najaasowday khubustii lagu reed tusaalahaan way najaasowday markay waxay najaasowday intaanu isagu khal noqon oo isagaa dee le khamrigii baa najaasay isagaa najaaseeyey kadib markuu khal noqday iyadiiba dib uu najaaseynaysa iyadoo najaasa bay dhex fadhidaay markaa qolada cillada taa ka dhigaya waa kuwan leh wakada in nuqilat min shamsin ilaa dilin wacagsu fil asax haddaan waxuba lagu ridin ku najaasooba dabeetana hadhow isaga najaaseeye markuu khal noqdo ee qoraxuu laga qaado hadh la geeye ama hadh laga qaado qorax la geeyey sidaana khal uu ku noqday oo daahir bay leeyihin fa in khullilat buu hi haddii khal laga dhigo oo biarxi shay shay tuuristii sababtii khal lagaga dhigo yacanaa fiihi isaga lagu tuuray lagu riday falaa falaa tatur daahir garoobi mayso waa khalkaasina xaaraan ayuu noqonaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu diiday khamrigii in khal laga dhigo markii nabiga la weydiiyey can ilkhamri itakhaduu khalan faqaala laa maya buri nebigu alayh isalatu wasalaam imaam muslim ayaa ku wariyey waxa weeyaan saxiixiisa kadalika anas bnu malik wuxuu yihi abu talxa ayaa nabiga calayh isalatu wasalaam wuxuu weydiiyey agoon waritu khamran khamri dhaxlay faqaala ahriqha nebigu calayh isalatu wasalaam wuxuu ku yihi daadi qaala falaa natakidha falaa najcaluha khalan khal ma ka dhignaa rasuulka ilaahayow qaala laa nabigu alayh salatu sala uhi maya imaam axmed iyo abu daawuud baa wariyay sanadkiisuna oo saxiix marka labada xadiidba waxay tusiyeen khamrigii inaan khal laga dhigan karin ama khamrun muxtarama ha noqoto ama geyr muxtarama khamriga muxtaramka waxaa looga jeedaa casiir marka hore khamri in laga dhigo looma miirin taasaa muxtaramo la idhahda hayru muxtaramana marka horeba waxaa loo miiray in khamri laga dhigo marka labadaas waa isku mid midnaba khal waxa weeyaan lagama dhigi karo oo in wax lagu tuuro ama wax lagu sarceeyo khal in lagaga dhigaa ma banaana waayo wajildun shayga labaad ee cayntiisu ay najaas tahayd ee daahir garoobaa jildun harag weeye haraggaasi oo najisa najaasoobay bilmowti e bisababi lmowt dhimasho shaygii haragga laha uu dhintay sababtiibuu u najaasoobay markaa najisa bilmowti waa qayda la soco oo haddii markiisa horeba uu najaasahaaye uu noolaa magdinta uu sheegi doono inay haraggaa daahirinayso kama daahirinayso oo doofaarkii iyo aygii dee waa cayntooda najaasa bay leeyihin marka haddii haraggii laga bixiyo o la magdiyo magdintaas waxba u tari mayso qaydkaas iyagoo ku baxaya najisa bilmowti oo iyagu dhimashada kumay najaasoobin oo qure marka hore bay najaas ahayeen iyagu waxaa kaloo soo gelaya xayawaankii maakuulka iyo hayru maakuulki labadu way soo gelayaan waayo labaduba dee marka hore waa daahir oo cayntoodu najaas maaha laakiin marka ay dhintaan bay najaas noqonayaan marka wuxuu uhi wajildun ayaa daahir garoodhaya haraggaasoo najisa najaasoobay bilmowti dhimashada uu dhintay xayawaankii lahaa sababteed fayaturu waa daahir garoobayaa haraggaas bidabqihi buu ku daahir garoobayaa magdinta la magdiyo ayuu ku daahir garoobaya magdintana isagaa inoo fasiri doona daahiruhubaa daahir garoobaya dushiisa wakadaa saasoo kale baatinuhu xaggiisa hoose cala almashhuuri markaa khilaafka wuxuu ka dhigay weji khilaaf wuxuu ka dhigay waxa weeyaan nacam qawli ayuu ka dhigay khilaafka markaana waana weji khilaafku sida raajixa ayib waxaa u daliila haraggii kuda ku najaasoobay dhimasho inuu magdinta ku daahir garoobayo axaadiida nabiga alayh isalaatu wasalaam idaa dubiqa lihaabu faqad ahura buuhi nebigu saa muslim uu ku wariyay saxiixiisa daahiruhu markuu leeya daahirka loogama jeedo xagga sare dhogorto ay ku taalo daahirka waxaa looga jeedaa maa laaqaahu dibaaq waa xaggan laga xoqaayo ee magdintu ay la kulmayso magdintu halkay ku dhacaysa weeye daahirku baatinkuna waa maxay waa halka aanay magdintu gaadhayn halkaa magdintu ay ku dhacayso kasii hooseysa daahir iyo baatin saasaa looga jeedaa waayo labaduba inay daahir garoobayaan cumuumka xadiidkaa u daliila nabigu ma qaydinoo ma odrhan ila axkaamtii baa kala duwanaanayse intan magdintu ay gaadhi unbaa daahir garoobaysa ma odhan ee wixii ka hooseeya magdintu aanay gaadhin ma daahir garoobaysa rasuulku alayh isalaatu wasalaam muu odhan marka cumuumkaasaa u daliila muqaabilulmashhuurku waa maxay waa wa waa in daahirkiisu inuu daahir garoobayo inta magdintu ay gaadho oo baatinka oo ah halkaa magdintu ay gaadho wixii kasii hooseeya aanu daahir garoobahayn waayo lianna dibaaqa laa yasilu waayo waxa uu ku daahir garoobaya haraggani waa magdinta dawadaa lagu shubayo iyo xoqistaa la xoqayo ee laga jaraayo wixii hilba ku hadhay iyo dhiigag iyo waxyaabaha noocaas dee tiina mabay gaadhin xagga hoose ayib labadan marka la eego dee axkaam kala duwan baa kasoo baxaysa oo haddii la yidhaahdo daahir iyo baatinba waa daahir garoobayaan dee waa la iibin karaa ila waa shay daahire haddii la yidhaahdo daahirkun baa daahir garoobaya baatinkuma daahir garoobay dee lama iibin karo ila waa shay daahir iyo najaas isugu jireen mabiicana maxaa shardi u ah shaygaa la iibinayo inuu daahir ahaado sidaasoo kale haddii la yidhaahdo daahir iyo baatinba waa daahir waxyaabaha qoyan waa lagu shuban karaa haddii la yidhaahdo daahirka ayuunbaa ah daahir baatinkuna daahir ma aha wax qalalan baa lagu shubi karaa wax qoyan laguma shubi karo wixii qoyan haddii wuu muusayaayo hoos buu u gelayaayo intii najaasta ahayd buu gaadhaya waa lagu tukan karaa yaanaa masalle ama sijaadad waa laga dhigan karaa haraggaa la magdiya hadii la dhahdo daahirka ayuunbaa daahira waayo dee inta qofku uu xubnaha dhigayo iyo halka uu ku istaagayo unbaa shardiya inay noqoto daahir hadday doonto najaasa kaba hooseyso kaba hooseyse oo qofku dee sabad buu laacad la duldhiga u iskaga tukanaya ile najaasadii laa yulaabisu najaasa najaasadii la istaaban maayaane waaya haddii la yidhaahdo markaa daahirka ayuunbaa daahira waa lagu tukan karaa laakiin iyadoo la xidhan yahay oo maro laga dhigtay sijaayad waa laga dhigan karaa lakiin iyadoo la xidhayo maro laga dhigtay laguma tukan karo waayo dee qayb baa najaasa soo maha oo aan daahir ahayn sida saxdiina waa dee saa uu sheegayoo daahirkiisa iyo baatinkiisu labaduba waa waa daahir licumuumi alxadiis wadabqu halka wuxuu kaga hadlayaa magdintii wuxuu yihi wadabqu magdintu nascu fuduulihi waxyaabaha dheeraadka ku ah haragga jarista la jaro wey waxaas wuxuu noqon karaa hilib wuxuu noqon karaa dhiig iyo dheecaamo kale oo dee haragga dul yaala ayuu noqon karaa alfuduul waxaa looga jeeda alfadalaat almuafa almucafina liljild waa waxyaabaha haragga haddii ay ku sii yaalaan qurminaya oo haraggu inuu qurmo sabab ugu noqonaya waa hilib oo kale waa dhiig waa dheecaan waxyaabaha noocaas xab dul saaran waxyaabaha noocaasa wey marka waa in kaa la jaro bixiriifin lagu jaro shay kulul oo qofku dee haddii uu afka waxa weeyaan uu saaro ama carabka uu saaro dee gubaaya waa in lagu jaro si wixii dee uu jaro oo uu gubo waxaa ka mid a alqarab alqarabna waa ge geydhaha weeye waa geedka maraaga la idhaahdo midhihiisa geedo kaleo dee la midin waa jiraan sida shabid oo kale iyo darqu tuyuur baa la mid a shimbiraha saaladooda oo soo kuwa shaaficiyadu qaba inay xayawaan oo dhan in saaladiisa iyo kaadiisu ay najaas yihiin dee marka horeba waxa lagu daahirinayo ama lagu magdinayo haragga inuu daahir hado shardi maaha haddaad doonaysa kaadi ku maydh yaani wa wa waxaan ka jarun baa la rabaa hadhow baa la daahirin doonaayo daahirin kale ayaa usoo socota oo uu sheegi doono laakiin marka hore waxa lagu jaraayo fadalaadkiisu inay daahir ahaadaan marka horeba shardi maaha laa shamsin buu yidhi laa shamsin wa turaabin ay laa yakunu bisha binazci fuduulihi bishamsin ama laysa dabqu magdintu maaha nazca fuduulih waxyaabihii dheeraadka kuwa jarista la jaro ee bishamsin qorax lagu jaro wa turaabin aw bituraabin ama ciid lagu jaro oo haddii qoraxda la dhigo qoraxdu ay qalajiso ama ciid la marmariyo magdin maaha waxaas uma daahir garoobaayo xataa haddii urtiisu ay wanaagsanaato waayo waxay leeyihiin fadalaadki dibaaqu waa waxyaaba fadalaadka in la jaro sooma qoraxdu dee jari mayso meeshun bay ku ingejinaysa shayga meeshu waa iskaga yaalla sidaasoo kale ciiddu dee ma jarayse shaygii meeshun buu iskaga yaallaa walihaada haddii la qooyo wuxuu way iska soo noqonayaanoo wuu qurhmayaa itacafa walaa yajibu waajibi maayo almaa wa isticmaalulmaa'i biyo adeegsigood waajibi maayo fii ahnaa'ihi dabqiga ama magdinta dhexdiisa fi lasax alasax marka la eego qowlka asaxa waxa weeyaan marka la eego oo biyuhu waajib maaha yacanaa jawaaskoodaaba la isku khilaafayba ma banaan tahay in waxyaabaha lagu magdinayo biyo ay ka mid noqdaan laakiin waajib maaha buu yidhi halkan waayo addibaaqu hal huwa isaalatun am ixaala dibaaqu ma suulin baa meeshii waxbaa laga suulinaya mise waa ixaalo oo waa la dhalangediyaya haddii la idhaahdo dee waa ixaalo dee biyo ixaalo samayn maayaan iyagu isaalay sameeyaan haddii la idhaahdo waa isaalana dee biyo waa suulin karaan almuhim waajib ma aday noogu ekaysi inaana waajibayn waxaa u daliila nabigu calayhi salaatu wasalaam ma sheegin biyaha xadiidka biyaha lagu sheegay ee odhanaya yutahiruhu lmaau walqarab imaamu axmed iyo nasaa-iyi ay wariyeen hadduu ansaxana dee in loo raacin karo buu tilmaamaya ma tilmaamayo axaadiidka kale si loola jamciyo ma tilmaamayo isticmaalulmaa inuu waajib yahay mana ansixin xadiidku sanadkiisa waxaa ku jira cabdullaahi ibnu malik yarwihi can ummihi wa huwa wa ummuhu majhuulaan isagiiyo hooyadiiba waa laba majhuul weeye waaya haddii la idhaha shardi bayna ahaara alkaamila bay shardi u yihin laakiin aslu ahaara shardi uma aha oo dibaaqu ama jildiga madbuuqaahi laba dahaaruu maraa mid waa mid cayntiisii marka hore najaasta ahayd ama laftiisii najaasta ahayd ka dhigaysa daahir caynun daahira laakiin mutanajis buu ahaanaya maro tusaale ahaan najaasa ay martoo kaleu ahaanaya bacda dibaaq magdinta dabadeed dahaarada labaadna waa dahaaratlkaamila oo waa in marka la magdiyo kadib la maydho markaa biyuu ta hore shardi umaa ee ta dambe ayay shardi u yihiin waayo wuxuu yihi walmadbuuqu ay waljildu haragii almadbuuqu ee la magdiyey ka thawbi maro oo kale weeye thawbkaasi oo najisin ay mutanajisin mid ay najaasa martay ah oo bimacnaa iyo marka la magdiyo cayntiisii baa daahir noqotay laakiin miday najaasa martay weeyi najaasada martay waa maxay dee wixii lagu magdinaayey markuu isaga la kulmay isaga lagu xoqay soo muu najaasoobin geedhaad soo qaadayo harag neef baktiya laga bixiyo najaasa ayaad geydhi ku xoqday geydhi miyaanu najaasoobin ila najaas baad ku xoqday geydhi waayo wuu najaasoobay isagiina cayntiisii buu najaasadii ka rarayo oo uu daahiriyey ila najisulcayn ma daahirgaroobo uhi ilaa khamriga iyo jildun oo najisa bilmowt waa ki yidhi laakiin dee dib buu unajaaseynaya geydhihii isagiibu dib unajaaseynaya cayntiisiina wuu daahirinayaa wuxuu ka dhigayaa cayn markaa daahira laakiin mutanajis oo najaasa ay martay lagu marmaray marka maxaa loo baahanaya waxaa loo baahanayaa markay cayntiisii daahir garowdo ee magdinta ay ku daahir garowdo najaasadaa martay ee dee dawooyinki iyo wixii lagu magdiyey ay dib isagii u mariyeen in laga daahiriyo waxaa lagaga daahirinayaana maxay de waa biyuun bay leeyihin waxaan biyahan waxama daahiriyaan ila agtooda si horeba wa kugu soo sheegay waa limulaaqaati lidibaaqi najis aw aladii tanajasa bihi qabla uhuuri caynihi aw uhuri caynihi oo haddii marka horeba waxa lagu magdiyey uu najaas ahaa dee najaasadiisi baa laga maydhaya haddii marka hore lagu magdiye shay daahir dee shaygaa daahirkii wuu najaasoobay soo ma oo harag najaasa markuu marmaray wuu najaasoobay dabeetana haraggii ayuu haddana dib u najaaseynaya cayntiisa ma aha ee mutanajis buu ka dhigaya maro marka hore daahir ahayd oo najaasa ay martay oo kale ayuu ka dhigaya marka waa in la maydha saasuu leeyay waayo wuxuu ihi wamaa najisa wixii najaasooba marka labadaasuu sheegay yaa sheegaya mid saddexaad oo safiinuhu u qoro oo cayntiisu ay najaas tahay haddana daahir garooba bal intaa nina garanaysa afartaa taagaan minhaajku labuu sheegay laba shay oo cayntooda ama laftooda marka hore najaas ahay oo daahir garooba khamriga iyo jildu najisa bilmowt mid saddexaad baa jira safiini baa laidinku celinaya dad sheegi waydaan imise nin baa farta taagaya waa yeri yeri inta kalena markaa safiini bay ku noqonayaan ragga safiinaha dhiga looma baahna ragga safiinaha dhiga looma baahna waa kuwa ninkaas haye fadl maa saara xayawaana sax sida maxay shay marka hore cayntiisu najaas ahayd oo noqday xayawaan haye tusaale baktigii isu bedelay dirx talo muxuu uga tegey allahu aclam wuxuu uga tegey tacliilkiisa ma arag laakiin dirxigu ma baktiga laftiisii baa dirxi noqday deetana waxaa la odhanaya dirxigani baktiga laftiisii weeyaanoo daahir noqday taasaan sax ahayn baktiga laftiisii maaha wuu ku dhex dhashay dirxigani wuu ku dhex dhashay markaa sababtu uga tegay inay taa tahay baa laga yaaba oo dirxigaasi baktiga laftiisii maaha oo neefkii baktiyey baa dirxigan yaacaya noqday maaha wuu ku dhex dhashay ama duksi ha ku dul istaaga ama xayawaan kaleo dirxiga xambaarsanaa wuu ku dhex dhasho dabeetana dee bey'a deegaan munaasib oo ah bay meesha u noqoto markaasuu ku dhex koray markaa sababta uga tegay inay taa tay baa laga yaaba kaasi asalkiisa cayntiisa ayaa najaasadii ayaanu asalkiisu ahaynba waa wax kale waayo halkan wuxuu kaga hadlayaa ayga najaasadiisii sidii loo daahirin lahaa waxaana dee meesha waxoogay dhex socota oo uu tilmaamayaa qaybihii najaasadu ay lahayd muqallada iyo mutawasita iyo iyo mukhafafa saddexdii buu ishaaray wuxuu ihi wamaa najisa wixii najaasoobay oo bimulaaqaati shayin shay la kulankii sababtii uu najaasoobay shaygaasi oo min kalbin ay xaggii ka ahaaday usila waa la maydhi oo in la maydho waajiba sabcan toddoba jeer oo toddobadaasoo ixdaahuna midkood bituraabin ay maca turaabin ciid meceed ay too de macnaa ciidi ay la socoto marka shay intaa maxaa soo gelaya wamaa najisa bimulaaqaati shayin waxaa soo gelaya horta dhareerkiisii kaad kaadidiisii saa'iru rutuubaati qoyaamadiisi oo dhan dhiiggiisii dheecaankiisi waxaaso dhan baa soo gelaya waayo mar haddii dhareerkiisii najaas lagu sheegay oo halka ugu wanaagsan ba ah dee meelaha kalena waa kasii daran yihi waxaa kaloo soo gelaya أجزaأhu الjaafa إidaa laaqat raطban qaybihiisa qalalan soo oogadiisa saro kale hadday qoyaan la kulmaan wax qoyan haddii ay la kulmaan inta aanay qoyanayn manaa najaas maaha wala adharu buu yidhi sida adharkaahi tacayun turaabi waa inay ciiddu is-aanu waajibayso oo ciidda lafteedu ay waajib noqonayso waayo nabigu alayh الsalatu slam ciid buu sheegay marka wuxuu jeeda wax kale meesheedii ma geli karaan marka muqaabil adhar waa maxay laa yatacayan bal waxyaabaha kale muطahiraadka meesheeda geli kara sida saabuuntii iyo alushnaan iyo waxyaabaha noocaasa laakiin ciiddu waxa weeyaan naska ayaa ku soo arooray waxaan iyada ahayna meesha waxa weeyaan ma gelayo waxaana u muuqatay in la doonayo in la jamciyo labadii shay wax daahirinaya oo almaau waturaab haddii markaa ciiddii laga tago dee labadii muطahir mid ayaa laga tegayo midun baa lasoo reebay waayo wuxuu uhi wa ana alkhinziira ay wal adharu se adharkaahi waxa weeye ana alkhinziira doofaarkii ka kalbin ay oo kale inuu yahay maxaana xagga najaasada horaabuu inoogu soo sheegay wuxuu ujeedaa xagga tasbiica doofaarkiina najaasadiisii toddoba jeer oo marciidii ay la socoto ayuunbaa daahirinaya waayo labadoodu labada waa najisul cayn cayntooda najaasa bal isagu waaba kasii daray muqaabilul adhar waa maxay inaanu doofaarku ayga lamid ahayn xagga najaasanimadaha lamid noqon laakiin xagga wujuubu tasbiic toddoba jeer in la maydho inay waajib tahay kala mid maaha oo isaga hal mar in la maydho oo najaasadiisi ay ku suusho dee ay cayniyo tahay weliba ciidi aanay la socon ayaa ku filan muqaabilul adharka ayaanu nawowi doortay kitaabka sharxu muhadabka waxaanu yidhaahdaa walaysa lanaa daliilu waadixun calaa najaasati اlkhinziiri fii xayaati iskaba dhaaf in toddoba jeer in la maydha ay waajib tahay daliil cadba uma haysano haddaanu shaaficiye nahay doofaarku intuu nool yahay inuu najaas yahay waayo haddii najaasadiisu xataa ay sugnaatana dee tasbiixu daliil buu u baahanaya in la idhaha toddoba jeer in la maydho ayaa waajiba waayo walaa yakfii buu ihi kuma fila ee fii tahiiri najaasati اlkalbi wاlkhinziir turaabun ciidi kuma fila turaabkaasi oo najisun ee mutanajisun mid najaasoobay ah walaa mamsuujuna kuma fila mid ku dhex khaldan bimaa'icin dareere yacnaa hayr ilmaa buu ujeeda aan biyo ahayn ilaa ciidda iyo biyaha waa la isku darayaa maayaca wuxuu ujeedaa maayacaan aan biyo ahayn buu ujeedaa fil asaxi oo biyihii markaa iyagu lagu daahirinayay iyaga waa laga soo reebayaa maayacaasi waxa weyaan uu sheegay wamaa najisa buu uhi wixii najaasooba najaasadii muqaladka ahayd buu halaa kaga baxay wa najaasatu lkalbi khinsiirkana waa haleeshiye sadarkaa wuxuu ku xigsiiyey najaasadii mukhafafada ahayd waa najaas laakiin qaabka loo daahirinaya la khafiifiyey wamaa najisa wixii najaasoobay bibawlin bimulaaqaati bibawli sabiyin bimulaaqaati bawli sabiyin inan yar kaadidii la kulanka uu la kulmay ku najaasoobay inankaa yaroo lam yacam aan ababin oon cunin hayra labanin waxaan caan ahayn nudixa waa la rushayn doonaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa siduu yeelay xadiidkuna dee saxiixeynka waa ka ku jira nadxigana waxaa looga jeedaa waa in biyo qarqiyo lagu shubo oo haalib ka noqda laakiin shardi ma aha inay biyu dareeraan way hadday dareeraan dee ghusli bay noqotay oo ghusliga xaqiiqadiisu ay tahay inay biyihii shayga waxa weeyaan dul dareeraan hayri labanin lam yacam waa qayd oo hadduu ababay kaadiistu dadka waaweyn bay la mid tahay hayra labaninna waxay qeyd u tahay lam yacam taas oo dee cunista uu cuno cabista uu caba caanaha iyo waxyaabaha yaryara dawaahaan loo siiyo sida malabkii oo kale iyo waxyaabaha noocaasa kaadidiisa xukunkeedu isla bedeli maayo ilmihii inankii yaraa unbu weli iskayi qeyd kalea jiro aanu sheegin oo walam yujaawis sanateyn waa inaanu laba sanadood dhaafin oo sin sinu radaac waa inaanu dhaafin oo hadduu laba sanadood dhaafay yaanu ababin bee manaa kaadidisu dadka waaweyn ayay la mid tahay bay leeyihin wamaa najisa wixii najaasoobay waa mu- najaasadii ahayd mutawasidada ee muqallada iyo mukhafafada udhexaysay wamaa najisa wixii najaasoobay bikayrihima labadaa la soo sheegay waxaanan ku najaasoobay ay iyo doofaar dhinac dhig inankaa yaran awaabin kaayadiisan dhinac dhig labadaa wixii aan ahayn wixii ku najaasoobay najaasa mutawasita ayaa la idhaahdaa waxaanay u qaybsantaa xukmiya cayniya iyo xukmiya bay u qaybsantaa tii uu halkan axkaamteeda kaga hadlo wuxuu yidhi in lam takun caynun haddaan cayn la helin cayn haddaan la helin oo cayn haddaan la helin maxay noqonaysaa najaasadu xukmiya bay noqonaysaa goormaa la odhan karaa cayn lama helin bimacnaa laa laa laa tushaahiduha alcayn walaa yudraku laha طacmu walaa lownu walaa raayaxa meeshii najaasa inay ku dhacday waa la ogya najaasadaasi ishu qaban mayso lama dhadhankeeda ama lama dhadhamin karo dhadhan lagu dareemi maayo midab ma laha saasoo kale urna ma laha najaasada noocaasa maxaa la dhahdaa najaasa xukmiya meesha aathaar iyada lafteediina ma joogto kama muuqato raadadkeedina kama muuqdaan haddana meesha waxay ku xukuman tahay inay najaasowday najaasa xukmiya baa taa la dhahdaa in lam takun caynun haddaan cayn la helin kafaa waxaa ku filan ay fii tahiirihaa daahirinteeda jaryulma biyo meesha aynay dul maraan baa ku filan mar hadday biyo dul maraan maxalkaasi ay najaasada noocaasi gaadhay yacni u daahir garoobaya waayo maxaa jaryulma ay ugu filan tahay waayo wax la suuliyo marka horeba dee meesha yaalla cayn iyo ahar toona ayaan jirin lafteediina ma taalo raadkeediina ma yaallo wain kaanat haddii ay wain wujidat caynun haddii cayn la helo oo najaasada lafteedii baa meesha taal ama raadadkeedii طacmigii iyo lownkii iyo raaixadii wajaba waxaa waajiba isaalaةu طacmi dhadhanka in la suuliyaa waajiba yacni waa in casura buu ujeedaa la socdo xataa haddii uu adkaado suulintiisu ay adkaato ilaa la suulinayo dhadhanka meeshuu may daahirgaroobin mar hadday najaasadu cayniya ay tahay waayo liquwati dilaalati calaa baqaa'i lcayn dhadhanku wuxuu si xoog badan u tusinayaa in cayntii meesha ay joogto mar hadday ka dhadhamayso lafteeda inay joogto si xoog badan utusinaya oo ka xoog badan sida midabka iyo urta iyo ay u tusiyaan walaa yaduru dhibi maayo baqaau lownin midab inuu baaqi ahaado aw riixin aw baqaau riixin ama ur inay baaqi ahaato lownka iyo riixdaasoo casura ay adkaatay zawaalu suulistiisu ay adkaatay labadaasi haddii suulintoodu ay adkaato oo la maydh maydh maydh oo intii la islaamaa waxaasi waa ku suuli karaa waa la gaadhsiiyey wixii ka dambeeya mashaqa iyo kadeed iyo culays baa ka dhalanaya waa la isu cafinaya oo qadiyadda ku saabsan lownka dee waxaa u daliila xadiidkii nabigu calayhi salaatu salaam uu ku yidhi ruuxii dumarka ahayd ee laa yaduruki aharuhu markii ay tilmaantay dhiigga midabkiisu inuu ka go'i waayey maradii maydh raadkiisu kuma dhibi maan maydhis dabadeed wixii go'i waa ku dhibi maayo raayaxadiina dee waxaa looga qiyaas qaadanaya atharu istinjaa qofkii haddii uu istinjoodo waxaa laga yaaba meeshii haddii la ursado inay wax kasii urayaan oo urtaasina dee mid suulaysa maaha ilaa bimashaqa marka labadaas sababta loo soo reebay waa taas wa fi riixi buu yidhi riixdii qowlun baa ku sugan oo qowlku muxuu odhanaya yadur bimacnaa waa riixda ama urtu waxay la mid tahay dhadhankii oo intay riixdii joogto najaasadii way joogtaa xataa haddii ay adkaato ilaa la suuliyo meeshu may daahir garoobin lownka laftiisa muu sheegine weji baa ku sugan waayo qultu waxaan idhi buu ihi fain baqiyaa hadday hadhaan nawowi baa sidan leh baqiyaa damiirku wuxuu noqonayaa allown wariix labadiba macan xaalo ay wada jiraan dara waa dhibayaa baqaauhumaa joogistooda cala saxiixi qowlka saxiixa marka la qabto wallahu aclam marka wuxuu ujeedaa haddii midkood hadho dhib ma laha oo suulintiisu ay adkaato laakiin haddii labadiiba ay wada joogaan way isgarabsanayaan oo wada joogistoodaasi si xoog badan bay utusinaysaa inay najaasadii meesha joogto marka ilaa la wada suuliyo ama midkood la suuliyo meeshu ma daahir garoobin buu leeyahy wayushtarau waxaa la shardiyaa wuruudulmaai biyaha arooritaankooda la shardiyaa fii tuhuri lmaxalli meesha daahir garowgeeda waxaa loo shardiyaa wuruud ulmaa biyihii inay ku arooraan biyuhu ay ku yimaadaan biyahana wuxuu uga jeedaa almaa lqaliil waa biyihii yaraa dee naja- najaasada la kulankooda ku najaasooba yaana isbedelinbe oo biyihii badnaa iyagu kuma jiraan xukunkan ma soo gelayaan waayo marka wuruudki wuxuu noqonayaa tusaale ahaan dee maro najaasooday baad maydhaysa horta maradii meesha ku rid saxankii ama tashdigii aad ku maydhaysa tana biyihii dusha kaga keen laakiin haddaad biyihii tashdigii ku shubto waa biyo yar waa qaliil dabeetana waxaad ku riday maradii najaasta lahayd khalaas way najaasoobay iyagii baa najaasoobaybe maxay daahirin doonaan waxay ku dhisan tahay taasina de waad garanaysaa waxay ku dhisan tahay kala qaadistii biyaa loo kala qaadaya qaliil iyo kaiir ila odhanaya qaliilku yanjus bimujarad mulaqaati najaasa wain lam yataqayar biyaha yari mar hadday najaasa la kulmaan way najaasoobayaan yaana isbedelin be waxaa la odhan karaa waayo markay biyo dusha kaga yimaadaan maxay taasi taraysaa ay soo kordhinaysaa waxay leeyihiin lilwaaridi quwatun ka meesha ku soo arooray awood buu leeya waa caamil isagaa meesha ka shaqaysanaya marna isagii baa laga shaqaysanaya marka dee masaladana masaladaasun bay ku dhisan tahay sida saxiixaana waynagii tilmaanay biyuhu inay bitaqayurun ku najaasoobaan isbedelu inay ku najaasoobaan laakiin sidan in la yeelaa waa iska fiican tahay si khilaafka looga baxo oo cibaadadii khilaafka looga saaro lalcasru buu i laa yushtarad lama shardiyo alcasru maroojin fil asaxi maroojin lama shardiyo macanaa biyihii inay marada ka baxaan oo laga maroojiyo lama shardiyo oo haddii ay ka baxaan dee qoyaanka ku hadhay kuwaa ka baxay ayuunbuu la mid yahy kuwaa ka baxay hadday najaas yihiin welina dee qoyaanka ku hadhayna waa najaaso maradii markaa ma daahir garoobin kuwaa ka baxay haddii ay daahir yihiinna dee qoyaanka ku hadhayna waa daahir maradii waa daahir garowday wal adharu buu yidhi adharku tahaaratu khusaalatin biyihii wax lagu maydhay dahaaradooda weeye laakiin shuruud bay leedahay shuruuddaa dee quyuud ahaan buu u sheegay khusaaladaasi oo tanfasilu can ilmaxalli bimacnaa ka soocanta oo ka go-da meeshii lagu maydhay bilaa tagayurin iyadoon wax isbedela lahayn waxaal bay ka go-day qad ahura uu daahir garoobay almaxallu meeshii lagu maydhay marka biyihii yaraa qaliilka ahaa ee wax lagu maydhay wuxuu aan isbedelin najaasadii aanay bedelin dee najaasadii bedesho de waa najaastaas khilaaf male biyo yar baa maro najaasta lagu maydhay khalaas maradii way ka infisaaleen taas waa shardi infisaalku tanfasilu waa qeyd oo shardinimu faa'ideynaya bilaa tagayurin isbedel la-aanna waa qeyd labaad hadday isbedelaan dee marka waa najaas bilijmac waqad ahura lmaxalluna waa qeyd kale oo haddii maradii aanay daahir garoobin weli dee najaasadii ay maradii dul taallaba ama ay najaasadii ka urayso ama ka dhadhamayso ama midabkeedu ka muuqdo suulintuna aanay adkaan meelihii haddii suulintu adkaato la isu cafinayay dee biyaha meesha ka baxayna iyaguna najaas bay noqonayaan marka quyuuddaa marka la helo ayaa biyihii yaraa ee wax lagu maydhay ay noqonayaan daahir haddii quyuudda la waayana maxay noqonayaan jaas wey marka infisaalka inta inta weli ay maradii meesha kula jiraan oo inay isbedeleen iyo in kale weli aanay caddaan ama maxalkii aanu daahir garoobin looma xukumi karo biyaha wax lagu maydhay dahaaro walow najisa buuri hadduu najaasoobo maaicun dareere yani hayr ilmaa aan biyahayn buu ujeeda tacadara waxaan suurtoobahayn taiiruhu daahirintiisu ma suurtoobayso macanaa biyaha iyaga hore inoogu soo sheegay hadday najaasoobaan siyaabo ay u daahir garoobaan inay jirto dee waa baabkii hore ayaynu kusoo aragnayba laakiin waxaan biyahayn caano sharaab kale ayay najaasa ku dhacday maba daahir garoobi kale buu ley laa yatub marka maaic markuu leeya wuxuu meesha ka saarayaa jaamidka jaamidka dee na- najaasada iyo inta hareereen unbaa la jaraya intii kale aanay gaadhin waa iska daahir laakiin dee kii maayica dareeraha najaasadu way ku walaaqmaysaa way ku qasmaysaa oo lagama dhex qaadi karo najaasadii marka sababtaan u daahirgaroobin waa wax biyihii baan wada gaadhahayn bay leeyihin biyuma wada gaadhi karaan waayo dee maayicaadka kale biyaha way iska difaacaan googa-a markaa uu googo-aa jus ama qeyb kastoo kamida biyuhu inay la kulmaan ayaa googo-iisaasi waxa weeyaan uu diidayaa markaa si uu ku daahirgaroobaa ma jirta buu leeyahy marka maayicu wallahu aclam sida sawaabka ah salafkana ka sugnaatay biyaha ayuunba la xukumiyay oo hadday najaaso ku dhacdo tagayur baa loo egaya isbedel baa loo egaya hadday najaasadii bedesho waa najaas haddaana najaasadii bedelinna najaas ma aha waana daahir garoobi karaa oo subagii oo kale iyo waxyaabaha qaarkood oo dee biyaha aan isdhex gelahayn dee waa la maydhi karaa oo subag dareeraa baa tusaale ahaan najaasa gaadhi biyaha lagu shubaya biyii baa lagu walaaqaya lagu walaaqaya lagu walaaqaya biyii baa maydhaya dabeetana maxaa la yeelayaa waa la kala fadhiisanaya dee subagiiyo biyi way kala baxayaan marka tusaale ahaan weel baa lagu shubaya xagga hoose laga furi karo markaa subagiinbaa xagga hoose laga sii daysanaya biyihiina waa laga reebaya weelka ayaa lagu reebaya malabkii oo kale isagana saasaa lagu samayn karaa waa la maydhi karaa malabkii biyaha lagu daraya lagu walaaqaya walaaqaya lagu maydhaya dabeetana xagga hoose ayaa laga sii daynaya malabkiibaa baxaya biyihiina xagga sare ayay iskaga hadhayaan laakiin madhabku waa sidan wa qiila waxaa la yidhi qiil buu ka dhigi ka inagu sheegay yatuuru waa daahirgaroobaya adduhnu subagii bigasli maydhista la maydho ayuu ku daahirgaroobayaa oo dee maradii ayuunbuu la mid yahayo waxa weeyaan isaga iyo biyihii waa la kala sooci karaa baabu tayamima hada kani baabu bayaani axkaami tayamum gebagabaysiga axkaamtiisa caddayntii la caddaynayay buu u baab yahay tayamumku luqa ahaan waa alqasdu yamamtu fulanan baa la idhaahdaa ay qasadtuhu waanu qastay sharcanna waa isaalu turaabi ila lwajhi walyadayn bisharaa'ita makhsuusa waa in ciid la gaadhsiiyo wejiga iyo labada gacmood taasoo shuruud gaara leh tayamumku markaa ma ruksa mise waa caziimo khilaaf baa ku jira haddii biyo la waayo caziimo waa noqonayaa de qofkii waajib bay ku noqonaysaa inuu gebagabaysto haddii biyihii la haysto laakiin cudurdaar awgii loo isticmaali kari waayo markaasoo kalea rukso lagu tilmaami karaa halaagna aanu ka dhalanahayn biyaha isticmaalkooda waayo maqaasida طahaarada ayuu ka mid yahay isaalatu najaasa iyo wuduugii iyo gusligi iyo tayamumkii afartaas baa maqaasidu طahaara waxa weeyaan la isku idhaahdo maqaasida طahaarada ayuu ka mid yahay raafici tarjamadiisu sidan uma taalo muxararka kitaabu tayamumi buu ihi isagu nawowi laftiisu waa la mid rawdada oo kitaabu tayamum buu ihi sidanaasa fiican sidan waxay u fiican tahay dee tayamumku kitaab gooniya ma aha kitaabu طahaara ayuu ka mid yahay markaa baab kitaabu طahaara ka mida wey baab kitaabu طahaara ka mida in kitaab markaa lagu magacaabo dee waa laga wanaagsan yahay dembisa maaha wuxuu uhi yatayamamu waa gebagabaysanayaa almuxdithu qofkii weyse jabsanaa xadadkii asqarkaa buu jeeda wاljunubu iyo kii janaabada qabay labadaasi waa gebagabaysanayaan waxaa la mida xaa'idki iyo nufasaa iyo ciddii kale la macan ahayd qof kastoo la amray usli xataa usligu hadduu masnuun yahay waa gebagabaysanaysaa uslu jumuca oo kale xataa weysadii sunnaha ahayd haddii biyo loo waayo ama biyo la isticmaali kari waayo waa loo gebagabaysan karaa laakiin muxdidka iyo junubka uu sheegay wuxuu kaga ixtiraazaya meesha uu kaga saaraya can ilmutanajisi kii najaasta ay martay najaasadaa suulinteeda uma gebagabaysanayo oo dee najaasadii iyadu suulinba u baahanto gebagabaysigu dee waxba ka tari maayo wejiga iyo gacmaha iyadoo lugta najaasa kaaga taalo wejiga iyo gacmaha inaad ciid iska marisa waxba tari mayso qowlka qadiimka ee shaafici baa wuxuu odhanayaa maxalu najaasaha meeshay najaasadu marsan tahay ayuu ciid ku masaxaya hadduu biyo waayo ama uu isticmaali kari waayo saasay ku daahirgaroobaysaa buu odhanaya waayo labadan almuxdithu waljunubu muxuu u nasgareeyuu si gooniya ugu magacaabo lannahumaa mansuusaan labadan dee nusuusta ayaa lagu sheegay aayadda ayaabay dee labadan ay ku caddeen aw jaa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum الnisa falam tajiduu maan fatayamamu ayib muxdidka isaga khilaaf kuma jiro junubka isaga waxaa ku jira waxa weeyaan khilaaf qadiima oo cumar iyo cabdillahi bn mascuud baa khilaafsanaa labada afarna waxay ku jiraan saxiixu muslim waa ka ansaxeen waana ilaabay cumar xadiidkii camaar ay camaar wada wariyeen laakiin waa ka noqdeenna waa haddaanay ka noqonna xadiidka ayuun baan gaadhin ibnu mascuud cumarna wuu ilaabay xadiidka waayo maxaa gebagabaysiga baneeya oo mubixaadta iyo muaalan kaga hadla wuxu li asbaabin asbaab awgeed ayuu qofku u gebagabaysanaya asbaabtaasi asal ahaan hal midun bay usoo noqonaysaa waa alcajzu can isticmaali ilmaa waa qofku biyo inuu isticmaali kari waayo ama wuxuu isticmaali kari waaya ha noqdo biyihii baanu haysan ama biyihii u haystaaye isticmaalkoodii wax kalea ka hor taagan si kaluu biyuu u waasayi oo waayitaanka biyu waa laba faqdi xisiya oo lamaba hayaba iyo faqdi sharci oo biyihii qofka waaba hor yaalaan lakiin sharcigaan u ogolo inuu isticmaalo oo kaa maxaa tusaalo waxaa tusaalo ah waxaad soo martay maaun subila lishurbi biyo loo waqfiyey cabitaan in dadku si ay uga cabaan baa meeshaa loo dhigay ma ka weysaysan kartaa maya ka weysaysan karta maanic sharciya baa yaalla waad gebagabaysanaysaa biyahaas hortaada yaalla waayo qofkii lahaa wuxuu u ibaaxeeyey lishaaribiin kuwa cabaya umu ibaaxayn lilmutawadi'iina walmuqtasiliin kuwa weysaysanaya kuwa meedhanaya marka waa faqdi sharciya kaasi axaduhaa midkeed buu uhi faqdulmaayi biyaha waayistoodii wey biyo in la waayo waa ilahay muxuu uhi falam tajiduu maaan fatayamamu faqdiguna dee labadaasi ayuu noqonayaa faqdigu inuu yaqiin noqdo shardi maaha oo daniga xukumka waa lagu dhisi karaa male xoog badan buu meleeyey biyo inaani jirin waa iska gebagabaysanaya wayakfi fi dalika danu faqdigii waxaa la macnaa bucdigii biyo inay jiraan waabad ogtee waabay fogyihin xadulbucdi bay jiraan xadulbucdigana insha allah wayn arkay saddex xad baa jira xad lgawf iyo xad lqurb iyo xad lbucdi baa jira waa inoo sheegi doonaan waxaa lamida baqe qofku waddadiibu ka baqanaya ama biyi uu hayaaye waa u baahan yahi noloshiisu ugu baahan yahi ama nolosha mid kale oo muxtarama xayawaan ha noqde ama insaan ha noqde ama lacagtiibuu haystaa biyaa uu ku iibsan lahaa laakiin lacagtiibuu ubaahan yahi ama lacagtii sidaa badatayoo thamanulmithli ayay ka bateen intii xaaladaha caadiga la siisan jiray biyuu ka qaalisanaadeen marka kuwaa isagaa inoo sheegi doona fainta yaqana bu uhi hadduu yaqiinsado almusaafiru qofkii musaafirkaa faqdahu biyaa waayistoodii iyo inaani jirin tayamama waa gebagabaysanaya bilaa talabin raadin la-aan buu gebagabaysanaya waayo mar hadduu hubo meesha inaanay biyo jirin dee talabu maa culima cadamuhu cabathun waxaa la og yahay inaanu jirin oo la helayn weliba la hubo raadintiisu maxay noqonaysaa cabath min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacni muslimkuna waktigiisa inuu iska dayaca maaha wain tawahamahu buu yihi alwahmu waa min khataraati اlqalb manaa danigii xataa waa ka daciifsay haddii ay maankiisa ama qalbigiisa kusoo dhacdo inay biyo jiraan alabahu biyi waa raadinaya yaani wujuban waajib bay ku tahay inuu biyaa raadi waayo tayamumku waa طahaaraةu daruura waa طahaaro ay keentay daruura ay keentay walaa daruurata maca imkaani wujuudi اlma inta ay suurtowda ay dhici karto biyo helistood ama isticmaalkood daruuro markaa tayamum banaynaysa ayaan jirin musaafirkii iyo muqiimkiina arrinta noocana waa ka siman yihiin ha ku kala duwanaadaan kayfiyada qaabka ay u raadinayaan biyaha ha ku kala duwanaadaan halkuu ka raadinayaa biyihii min raxlihi buu ka raadinayaa halka uu degan yahay ayuu ka raadinaya wa rufqatihi buu ka raadinayaa dadka ay rafiiqsan yihiin ay wada socdaan oo qof walba inuu gooni ugu tagaa waajib ma aha waxaa ku filan inuu si guud u dhawaaqo uha war biyo yaa hayaay yaa isiinayaay yaa iibinayaay biyo nacam yaa ku deeqaya inuu qof wakiishaana waa ku filantah laakiin waa inuu istiicaabo ama midba goonihiisa ha ugu tago ama dhawaaqiisa ama dhawaaqa wakiilkiisu ha wada gaadho xataa haddii ay fara badan yihiin waxaa laga soo reebayaa hadday badan yihiinoo waktiga cidhiidhi uu kuyo dee salaada waktigeeduba u baxayo marka intuu ka gaadho ayuunbuu weydiinayaa biyaha kadibna waa iska gebagabaysanaya wa nadara waa eegayaa buu yidhi dalabkii waa min raxlihi buu ka raadin wa rafqatii buu ka raadin wa nadara wuxuu eegi xawaalayhi hareerihiisuu eegi doonaa yaani halkiisa isagoo jooga ayuu afarta jiha eegi doonaa goormuu ayay ku filaanaysaa inaanu socsoconba ee afarta jiha unu eegaa waxay ku filaanaysaa in kaana hadduu yahay bimustawin meel siman mid jooga oo dhulka ka mid a marka waxaa ku filan dee afarta jiha inuu eego meelaha shimbiruhu haadku uu ku dhacaya iyo meelaha cagaarka dhirta cagaarani ka muuqata iyo meelahaasuu si gaara ugu sii fiirsanaya marka uma baahno dee socsocod waayo fain ixtaaja buu ihi hadduu u baahdo ilaa taradudi noqnoqoshiyo socsocod taradada wuu socsocon qadra nadari araggiisu intuu gaadho in la qadara oo bimacnaa waa inuu socsocdo aragiisu ilaa halka araggiisu uu ku dhamaado kale waa inuu socsocdo bian yantahi ilaa maa yasilu ilayhi nadaru oo maxaa u baahin kara taradudka iyo socsocodka waxaa u baahin kara haddii dee tusaale ahaan meel godan buu joogaa hadduu afarta jiha eego uma muuqanayaan dhinacyadu uma muuqanayaan amaba se wuxuu buurbaa buu saaran yihi oo dee meelo godan baa dhici karta oo hoose oo biyo ay ku jiraan ama laga heli karaa inay jiraan marka taasoo kale u baahin karta marka waa yahay fain lam yajid haddaanu helin dalabkaa dabadi marka ka maxaa la idhahdaa ayaana dhaafine xadulgaw baa la idhaha xadulgaw oo inta araggiisu uu gaadhayo ayuu gaari doonaa socod uu ku gaari doonaa oo jihooyinka ah sida imaam alxarameyn oo kale isagu daabit kale u sheegaa wuxuu idhahdaa xadulqawdku waxa weeye haddii biyihii ay u jiraan masaafo ama wuxuu socon doonaa baan ujeedaa masaafo dadkii uu la socday hadduu u qayshado ay u soo gurman karaan iyagoo ku mashquulsan dee xawaashooda iyo sheekadooda iyo waxa noocaasa oo dhawaaqiisa iyo qayladhaantiisa ay ka maqli karaan waa inuu intaa socod ku gaadho haddii aanay meeshu sinnayn masaafada uu socodka ku gaadhaya waa inay noqoto masaafo haddii ay wax ku dhacaanu u qayshado dadkii ay wada socdeen dee qayladhaantiisa ay maqlayaan iyagoo hawlahoodii ku jiro iyagu isku mashquulsan xadulqaw baa markaa kaa la yidhaahdaa fain lam yajid haddaanu helin dalabkaa dabadi biyo tayamama waa gebagabis waayo maxaa xaasilay shardigii tayamumka waa faqdulmaa biyaa la-aantoodii falow makaha haddaba wuu tayamumay biyii buu raadiyey wuu waayey wuu gebagabaystay falow makaha hadduu nagaado mawdicahu halkii uu ku gebagabaystay hadduu ku nagaado fal asaxu wujuubu alabi weeye dalab inuu waajib yahay limaa shaygii daraaddii yara-u soo darinaya qofkii biyihii wuu raadiyey biyihii waa waayey wuu gebagabaystay gebagabaysigiisibuu ku tukaday laakiin halkiibuu weli sii joogaa salaaddii kale markay soo gasho ma iska gebagabaysanaya mise mar labaad inuu biyo raadiyo ayaa waajib ku ah salaada kale limaa yalawda de waxaa kamid a salaadii oo kale dee xadad baa ku dhacay oo dee xadadku wuxuu u baahinaya dahaaro cusub salaad faral oo kale ayaa usoo gashay wuxuu leeyahay waa inuu dalab kala sameeyo waayo maxaa dhici kara inay meel biyo ay jiraan ay ka qarsooneyd marka hore ila marka hore biyo waayista dannibuu ku bineeyey oo yaqiin maan ahayn marka waxaa dhici karta marlabaadka inuu biyo helo ama inuu helo cid biyo tusta waxaa kaloo yidha waxaa looga qiyaas qaadanaya qiyaasan calaa icaadat alijtihaadi fi lqibla oo qofku hadduu qibladii garan waaye ka qasanto waa ijtihaadi dhinacay ula badant ula badataabuu u tukan doonaa halkii lafteedii haddii salaad kale ugu soo gasho isagoo weli asqaysan ma dhinacii markii hore ijtihaadkiisa uu batay inuu qibladii yahay iyunbuu u tukanaya mise ijtihaad labaad buu sameynaya ijtihaad labaad buu sameynaya bay dhahdeen dee tanna waa lamid bay yidhaahdeenoo waa loo qiyaas qaadanaya waayo muqaabilulasx waa maxay muqaabilulasx waxa weeye waxba biyana raadin dalab dambe samayn maaye ila markii horeba waa kii raadiye ka quustaye waa iska gebagabaysanaya ila mar hadday biyo jiraan markii horeba waa heli lahaaye maxalulkhilaafku waa haddii aanu soo darin wax qofka moodsiin kara inay biyo jiraan xaaladdu aana isbedelin haddii xaaladdu isbedesho dad safari tusaalahaan ay meeshii soo maraan ama daruuri ay soo istaagto ay dhici karto inay da-day mar labaad inuu biyo raadiye ayaa waajib ku ah waayo xaaladii way isbedeshay oo kii hore laguma xisaabtami karo ayib markuu leeyahy makatha fain falaw makatha mawdicahu markuu leeyahy wuxuu kaga ixtiraasayaa hadduu meeshii ka guuro oo markii hore ku gebagabaysto oo meel kale uu tago iyadu bilaa khilaaf darab baa ku waajibaya ila halkii markii hore uu ka raadiyey halkani ma ahe waxaa dhici karta halkani inay biyo leeday soo maa halkii horean ka raadiyey dee waxba u tari mayso mar labaad inuu raadiya noqonaysa haduu meeshii ka guuro falaw calima buu ihi hadduu ogaado maa an biyo biyahaasi oo yasiluhu uu gaadhayo almusaafiru qofka socdaalka ahi lixaajatihi dantiisa uu gaadhayo biyahaasi oo yanaa fii masaafatin masaafo ku sugan masaafadaasi oo yasiluhaa uu gaadhayo almusaafiru lixaajatihi dantiisa uu gaadho oo hadda kii hore xadulqawf buu ahayo biyaan meel lagu ogeyn soo maaha haddii meel siman uu joogo hareerun buu eegaya waati ahay haddii meel kala dhaadheer uu joogana waa inuu socsocdo socodkaana waxaa xad looga dhigay xadulqawfo waa inuu socdo uu yaraan masaafo dadkaasi hadduu uqayshado ay dee qayladhaantiisa ka maqli karaan oo ay kasoo gaari karaan tani tii waa ka duwan tahayoo biyuu meel ku ogyahay biyihii waxay u jiraan masaafo masaafadaas waa masaafo qofka musaafirka ahi ee meel degay dantiisa iyo xaajaadkiisa uu gaadho sida xaabo inuu ka soo gurto xoolihiisa inuu caws iyo waxyaaba noocaas iyo caleen iyo inuu uga soo guro maa yantashiru naaziluuna ilayhi lixtitaabin wa racyin wa naxwihima wey waa meesha dadka musaafiriintae meel degay ay gaadhaan had iyo jeeraale ee ay u gaadhaan xaabo gurasho ama caws gurasho iyo waxyaaba shabaha haddii meel masaafadaa u jirta qofka musaafirka ahi xaajadiisa u gaadho biyo uu ku ogaado wajaba waxaa waajibay qastuhu meesha inuu qastiyo ama biyaha inuu qastiyaan ujeeda qastuhu elma marka xadkan waxa xadulqurbi baa la dha biyo xadulqurbi bay u jiraan xadulqawf biyo hadday u jiraan xadulqawf biyo inuu ka raadiyo waa waajib xadulqurbi hadday biyo u jiraanna inuu raadiyaa waajib bay ku tahy oo waxay tani ku sabaysantahy mar haddii dadku meesha xaajaadkooda iyo baahiyahooda adduunyaba ay u tagaan falcibaadatu wlaa ile ahaaradu waa cibaada cibaadada in loo tago ayaa taa kasii mudan laakiin shardi baa ku xidhan inuu xadulqurbi biyo ka raadiyaa waxay waajibaysaa marka leelo shardigan in lam yakaf waa haddaanu baqin darara nafsin naf dhibkeedu waa inaanu ka baqin aw maalin ama darara nafsin naf dhib soo gaadha aw maalin ama xoolo dhib soo gaadha inaanu ka baqin oo haddii uu ka baqo in naftiisa ay dhibaata soo gaadho oo cadow dee ay ka soo gaadho ama bahal ay ka soo gaadho ama xoolihiibuu u baqay kuwa uu sito ama kuwa uu ka tegaayo ayuu u baqay oo tuug buu uga baqay oo cid dhacda ayuu uga baqay yani lam yajib ilqasd marka inuu u qastiyaa waajib maaha inuu gebagabaysto ayaa u bannaan waayo qofku naftiisa inuu xaraj geliyaa waajibkumaa xoolihiisa inuu baabiyaan waajibkumaa ilah yh wama jacala calaykum fi اdiini min xaraj maalka halkan sidaad arkayso uu nakireeyey marka maxaa soo gelaya maalkiisii iyo maalka cidda kale dee ehelkiisa kamida iyo rufqadiisa iyo hadduu ubaqo waa soo gelaya waxaa qura la isweydiiya waxay tahay haddii maalkuba uu iskaba yaryahay ka warano uu yahay in ay haddii biyaha tusaalaan iib uu ku heli lahaa inuu ku iibsado ay waajib ahaan lahay thamanulmithli hadduu biyo ulahaa u noqon lahaa oo uu u baqo ma u gebagabaysanaya alimaamu nawowi raximah llahu tacala wuxu le ma u gebagabaysan maayo waayo marka horeo maalka noocaasa inuu biyo ku iibsadaa hadduu biyo ku helayo waajib bay ahay oo bimacnaa saaro jeebkiisa iyo khasradiisa inuu ka saaro waajib bay ahay marka imikana dee biyihii daraadoodunbuu maalka u baxaya sooma hadii laga xadiiyo haddii laga dhacayaba markaa kaasoo kale la gebagabaysan maayo nabigu calayh isalaatu wasalaam idaacat lmaal buu diiday oo dee nafta halaagii lagu tuura adilada tuse waad garanaysaan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka walaa taqtuluu anfusakum maalkana dee idaacatlmaal nabigu alayh salatu salam waa ka naahiyey sida bukhaariya muslim ba ay wariyeen fain kaana haddii uu yahay biyihii fawqa dalika meeshaa meel ka shishaysa mid ku sugan tayamama waa gebagabaysanayaa ay fawqa maa yasilu musaafiru lxaajati ay bilaa alabin wa qastin isagoo waxba raadin oanuuna qastin ayuu iska gebagabaysanayaa waayo leanna waa faaqid fi lxaal haddaabuu biyo waasan yahi oo midaan biyo haysan u yahy marka xadkana waa xadka la idhahdo xadulbucdi baa la idhahdo xadulqurbiga wixii ka shisheeya waa xadulbucd haddaad xataa biyo aad ku hubto inaad ka raadisaa waajib kugumaha aathaarna waa jirta saxaabada laga soo wariysa cabdillahi bni cumar oo kale oo biyihii oo dee aan aad ba aan uga fogeyn uu iska gebagabaystay uu yihi maxay ogeysiiyeen halkaa nolol ku gaadhaayo wallahu aclam waxkam billahi tawfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online